بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeenu caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sagaaliyo kontonaad ee suuratu maryam allah waxau ihi subxaanah fakhalafa min bacdihim khalfun adaacuu asalaata watabacuu ashahawaati fasawfa yalqowna ghayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku soo tilmaamay aayaadkii hore ambiyadii alla wuu nicmeeyey ee min duriyati aadam iyo duriyaadkii ka dambeeyey iyo kuwii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hanuuniyey ee nicmada nebinimada uu ugu nicmeeyey ilaahay halkanna wuxuu ku tilmaamayaa ambiyadaa hore wanaagsanaa iyo dadkii hore saalixiinta ahaa inay ka hadheen ubad iyo tafiir xun oo kuwa dariiqoodii aan ku toosnaan laakiinse ka baydhay allah waxau idhi subxaanah fakhalafa waxaa ka hadhay min bacdihim kuwa wanaagsan dabadood iyo ambiyadaas waxaa ka hadhay oo ka dambeeyey khalfun hadhaa xun ama ubad iyo tafiir xun oo waxaa la yidhaahdaa khalfun marka laamta la reebo waa man khalafa bisuu hadhaaga xun weeyi laakiin khalaf marka laamta la fadxiyo bifatxi laam waa man khalafa bikhayr waa ka wanaagga ku hadha markaa khalfun waa hadhaagii xumaa ee sharkiiyo xumaanta ku hadhay allah waxau idhi fakhalafa waxa ka hadhay oo ka dambeeyey min bacdihim kuwaa dabadood waa umamkii hore ilaa ummadda nebi moxamed laga soo gaadho sala allahu calayhi wasalam way caam yeelaysaa cid alla ciddii dadkii wanaagsanaa xumaan kaga dambaysay allah waxau idhi markaa fakhalafa waxaa ka dambeeyey oo ka hadhay kuwaas min bacdihim kuwa wanaagsan dabadood ambiyadaa iyo saalixiintaa hore khalfun hadhaa xun ama ubad iyo tafiir xun baa ka dambeeyey dadkaa horee wanaagsanaa hadhaagaa xun oo adaacuu dayacay assalaata salaadii dayacay oo watabacuu raacay ashahawaati waxyaabihii naftooda ay jeclayd ee xumaantiyo macaasida ahayd raacay oo dabagalay fa sawfa yalqowna kuwaasi wakhti dambay la kulmi doonaan ghayaa cadaab ama waadi naareed aysarkaoo kale hoosta waxa uu ku fasirayaa ay waadiyan fii jahannam waa tog jahannamo ku yaallo oo naar ah oo barhtanka loogu tuurayo ama waa cadaab oo dhan caam ahaan cadaab bay la kulmayaan ilaa man mid mooyaane kaasoo taaba toobad keenoo wa aamana rumeeyey oo wa camila camal falay saalixan ay camalan saalixa camal wanaagsanna sameeyey fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna way gelayaan aljannata jannada ayaa ay gelayaan oo walaa yudlamuuna lagana nuqsaamin maayo shay-aa waxba laga nuqsaamin maayo wanaag iyo khayr waxay mutaysteen jannaati cadnin ka bedel aljanna oo fa ulaa'ika yadkhuluuna aljanna kuwaasi jannaday gelayaan ka bedel jannaati cadnin nagaadiga jannooyinkiisay gelayaan allatii jannooyinkaasoo wacada araxmaan ilaaha raxmaankii u ballanqaaduu ugu yaboohay cibaadahu addoommadiisa uu ugu ballanqaaday bilghaybi ay xaala kownihim haa'ibiina can iljinaan xaal ay addoommadu yihiin kuwa maqnaansho kaga sugan jannooyinka oon arag marka bilghaybi waxaynu ka xaalaynay mu'miniinta jannada gelaya oo yadkhuluuna walaa yudlamuuna waawuljamaacahaasoo mu'miniinta u noqonaya ayaynu ka xaalaynay waxaa kaloo bannaan jannaadka laftooda in laga xaaleeyo bilghaybida oo bilghaybi xaal ay jannaadku maqnaansho kaga sugan yihiin oo aanay dee mu'miniinta hortooda ka muuqan ilaan waa wax hayb oo inaga maqan oo aynu rumayna eh alla waxa uu idhi innahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay kaana waxa uu ahaaday wacduhu ilaahay ballanqaadkiisiiyo yaboohiisu wuxuu ahaaday ma'tiya mid loo imanayo oo xaqiiqo ah waa marka ismiga mafcuul sidiisa loo daayo haddii isamka mafcuul macno ismi faacil lagu awilana macnuhu wuxuu noqonayaa kaana waxau ahaaday wacduhu ilaahay ballanqaadkiisu ma'tiyan ay aatiya mid imanayuu ahaaday oo aan baaqanayn laa yasmacuuna ma maqlayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda kuma maqlayaan laqwan hadal waxa weeyaan deelqaafoo laqwi ah jannooyinka ku maqli maayaan ilaa salaaman laakiin yasmacuuna ha yeeshee waxay maqlayaan salaaman salaan iyo nabadgelyo ayay maqlayaan oo iyagaa isa salaamaya malaa'igtuna waa salaamayaan walahum waxaa u sugnaaday risquhum arsaaqadoodiiyo cuntadoodaa ugu sugnaatay fiihaa jannooyinka dhexdooda bukratan aroortii iyo wacashiya galabtiiba gelin hor iyo gelin dambaba alla waxau idhi tilka taasi aljannatu jannadii weeyi allatii jannadaasoo nuuritu aanu dhexal siinayno min cibaadinaa addoommadayada xaggooda man axad aanu dhexal siinayno kaana ahaaday huwa manku taqiya mid ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanaya wamaa natanazalu ilaa biamri rabbik ay qul yaa jibriilu limuxamed malakuljibriilow waxaad muxamed ku tidhaahdaa wamaa natanazalu kuma soo daadegno haddaanu malaa'igta nahay ilaa biamri rabbik rabbigaa amarkiis iyo idankiisa mooye si kale kuma soo degno lahu ay lilaah alla ayuu u sugnaaday maa bayna aydiina waxa hortayada ah ee umuurta aakhire ee aanaan weli gaadhin ee mustaqbalka ah iyo wamaa khalfanaa waxa gadaashayada ah ee maadigee laga yimid ee umuurta adduunye ah iyo wamaa bayna daalik labadaa wixii u dhaxeeya adduunye iyo aakhiraba ilaahay baa ogoo arkaya oo awooddeedana iska leh wamaa kaana rabbuka nasiya wamaa kaana rabbuka rabbigaa ma ahaanin nebi allow nasiyan midku iloobaya ma ahaanin rabbigaa oo kuma iloobin waa marka khaas laga dhigo haddii caam laga dhigana wamaa kaana rabbuk rabbigaa ma ahaanin nebi allow nasiya mid wax ilooba aslanba caam ahaan waxbaba mid ilooba rabbi ma ahaanin rabbu samaawaati waalardi ay huwa alle rabu samaawaati samooyinka rabbigooda weeyi iyo waal-ardi arlada rabbigeeda weeyi iyo wamaa baynahumaa cirarkiiyo dhulalka inta u dhaxaysa ka rabbiga u aweeyaan alleh ee facbudhu caabud isaga nebi allow wastabir una sabir licibaadatii ay calaa cibaadatii ilaahay cibaadadiisa ku sabir hal taclamu miyaad u ogtahay nebi allow ama qof kasta oo mukhaatabow samiya ay mahiilan wa mushaabiha mid la barbar dhigo oo la mida lahu ay lilaah ilaahay mid la mida oo lala simo miyaad og tahay waa samiga marka laga dhigo bimacna almathiili waashabiih waxaa kaloo bannaan in lagu macneeyo samiga la magacnimada oo hal taclamu miyaad u og tahay samiya wax la magaca lahu ay lilaahi alleh wax sidiisa allaah lagu magacaabo miyaad og tahay jawaabtu waa maya wa yaquulu linsaanu insaankii waxa uu odhanayaa gaalka ahaa ee bacdiga diidanaa aidaa midtu marka aan dhinto la sawfa ukhraju oo miyaa lay soo bixinayaa maxallul istifaamku waa ukhrajuda aidaa maa midtu markaan dhinto la sawfa ukhraju miyaa lay soo bixin doonaa xayan xaal aan ahay mid nool waa istifhaamu istibcaad wastinkaar wuu inkirayaa waanu fogaysanayaa oo wax baciid oon dhici karayn buu ka dhigayaa waana alinsaanu alkaafir almunkiru lilbacdi alla waxau idhi awalaa yadkuru miyaanu xasuusnayn alinsaanu insaanku insaanku miyaanu xasuusnayn annaa anagu khalaqnaahu inaannu abuurray min qablu hore wal xaalna aanu abuurray lam yaku aanu ahayn shay-a wax jiraba insaanku waa ilowsha badane eh miyaanu xasuusnayn isagoo wax jiraba aan ahayn wax jira inaannu ka dhignay oo abuuray miyuu iloobay taa fa warabbik rabbigaa baan ku dhaartay nebi allow lanaxshurannahum wallee waannu soo xaadirin oo waannu soo ururin kuwaa bacfiga inkiray iyo washayaatiina iyaga iyo shayaadiintii ku lamaanaydba waa soo ururin doonnaa humma lanuxdirannahum dabeed waxaannu keeni doonnaa oo soo xaadirin doonnaa xawla jahannama jahannamo hareeraheedaannu keeni doonnaa jithiyan xaal ay yihiin kuwa jilba jooga oo si dulli iyo danaa'a leh jilbaha ugu fadhiya humma lanansicanna dabeed waxaannu ka soo siibi doonnaa min kulli shiicatin koox walba ayuhum koodii ashaddu ugu daraa calaraxmaani ilaaha raxmaanka ah korkiisa citiyan xagga madax adayga marka gaalada kooxaheedii oo jahannamo ku hareeraysan ayaa koox walba waxa laga soo siibi oo laga soo saari kii ugu madaxaadkaa xagga ilaahay humma lanaxnu dabeed annakubaa allow yidhi aclamu annaka ayaa u ogaal badan biladiina kuwa hum iyaguba awlaa ugu habboonaansha badan siliyan gubasho ama gelin bihaa naartaa jahannamo lagu gubo ama la geliyo allah waxau ihi waa in minkum idinka mid ma aha ay axadun waa khabar muqadam oo mubtadihiisii maxduuf yahay axad wa in minkum axadun axad idinka mid ma aha ilaa hadduu idinka mid yahayse waariduhaa naarta mid ku soo arooraya weeyi kaana wuxuu ahaaday huwa wuruudkaa iyo aroorkaasi waa masdarka laga fahmayo waaridka isamka faacil marka kaana waxau ahaaday huwa wuruudkaa iyo aroorkaa jahannamo lagu aroorayaa wuxuu ahaaday calaa rabbika rabbigaa korkiisa nebi allow xatman waajib buu ku ahaaday maqdiya la xukumay oo alla uu jaangooyey arrintaas waa arrin ilaahay isagu naftiisa ku waajibiyey cidina waxba kuma waajibin karto isagaasay isku waajibiyey arrintaasi inay dhacdo oo marnaba aanay baaqan alla waxau idhi humma nunajii dabeed waxaanu badbaadinaynaa aladiina kuwii ittaqow ilaahay ka cabsooday tabaaraka wa tacaala kuwii adduunka markay joogeen alle ka baqan jiray waannu ka badbaadinaynaa naarta lagu aroorayo wanadaru waxaannu kaga tegaynaa aldaalimiina kuwii daalimiinta ahaayee dembaabayna fiihaa jahannama dhexdeeda ayaannu kaga tegaynaa jathiyan xaal ayin kuwa jilba jooga jilbaha iyagoo u daato kuududa ayaa halkaas jahannamo barhtankeeda lagaga tegayaa oo lagu tuurayaa alla waxau idhi waidaa tutlaa marka lagu akhriyo calayhim korkooda aayaatunaa aayaadkayaga marka lagu dul akhriyo bayinaatin xaal ay yihiin kuwa cadcad aayaadkayagiyoo cadcad marka lagu dul akhriyo qaala waxay odhanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay ku odhanayaan aamanuu rumeeyey ayulfariiqayni labada kooxood mideeba waxay u jeedaan annaga iyo idinka mu'miniintiiy waa gaaladiibaa hadlaysa oo waxay odhanayaan annaga iyo idinka mu'miniintiiyey labadeenna keeba khayrun khayr badan maqaaman ay maxallul iqaama meesha lagu nagaanayo degaanka ama guryaha yaa gurya wanaagsan oo wa axsanu wanaag badan nadiyan ay naadiyan xagga waxa weeyaan naadiga ama golaha iyo majaalista lagu shiray laysugu yimaado yaa wanaag badan yacnii waxay odhanayaan gaaladii iyagoo mu'miniinta la hadlaya bal labadeenna kooxood yaa wanaagsan oo khayr badan xagga guryaha yaase wanaag badan xagga golayaasha lagu shiro ee dadka waaweynay isugu yimaadaan yaa wanaag badan marka caqli xumadooda waxay iyagu ku qiimaynayaan dee annakaa idinka guryo wanaagsan oo idinka golayaal wanaagsan mar haddaannu sidaa nahoonu idinka adduunyo wanaagsannahay dee annakaa idinka khayr badan waxay u haystaan markaa wanaagga in lagu muto sida loo kala adduunyo badan yihi alla waxau idhi wa kam ay wa kaiiran in fara badan ayaa ahlaknaa aanu halaagnay qablahum hortood iyaga oo min qarnin ummada ah in badanoo ummadaa ayaanu hortood halaagnay ummadahaasoo hum iyagu axsanu ka wanaag badan ahaasan xagga alaabta iyo yacni waxa weeyaan agabka guryaha u yaalla iyo wari'yan xagga mandarka iyo muuqaalka ama aragtida alla waxau idhi in fara badan oo kuwan ka horreeyey oo xagga aragtida iyo muuqaalka guud kuwan ka wanaagsan oo adduunyada iyo raaxadeediiyo nicmadeedu korka ay uga soo baxdo ay ka muuqataba kana guryo wanaagsan oo ka alaab wanaagsan ayaanu hore u halaagnay marka macnuhu waxa weeye adduunya hadday wax tarayso kuwii ka horreeyey la halaagay wax u tari lahay alla waxau idhi qul waxaad ku tidhaa nebi allow man axadka kaana ahaaday huwa manku fi dalaalah baadida dhexdeeda mid ku sugan ninka baadi iyo waxa weeyaan gaalnimo doortee ku sugan waxaad ku tidhaahdaa falyamdud ha u siyaadiya lahu isaga kaas baadida alraxmaanu ilaaha raxmaankii ha u kordhiyo maddan kordhin iyo siyaadin waa habaar yacnii kaa hoogga iyo halaagga ama habowga doortay ee loogu taag waayey diinta waxaad ku tidhaahdaa baadida iyo dalaalada allaha kuu kordhiyo ilaa aad ku dhimato dabeed lagugu cadaabo sidaa ku dheh xataa idaa ra'aw markay arkaan maa yuucaduuna waxa loogu goodiyayo ee cuquubo iyo cadaab ah ima alcadaaba cadaabka markay arkaan wa ima saaca ama saacadda qiyaame dhiciddeeda labadaa midkood markay arkaan fa sayaclamuuna markaasay ogaan doonaan man huwa sharu makaanan oo maa yuucaduuna cadaabka loogu goodiyayo maada waxaad ka beddelaysaa ima alcadaaba wa ima saaca ayaad ka beddelaysaa marka fa sayaclamuunana waa jawaabkii idaada marka macnuhu waxa weeye mar alla markay arkaan labadaa midkood ama cadaabkii adduunyo oo ifka in lagu dilo ama lagu qafaasho amase cadaabkii aakhiro oo saacadda qiyaame dhiciddeeda iyo goodigii loogu goodiyey marka uu soo gaadho labadaas midkood markay arkaan unbay wax kala garanayaan markaasay ogaanayaan yaa shar badan yaase taag daran waase xilli ogaalka iyo garowshiyuhu aan waxba u tarayn alla waxau idhi xataa idaa ra'ow markay arkaan maa yuucaduuna waxa loogu goodiyayo markay arkaan ka beddel maada ima alcadaaba cadaabka adduunye markay arkaan wa ima asaaca ama saacadda qiyaame dhiciddeeda markay arkaan labadaa midkooduun oo ama waciidkii adduunye soo gaadho ama kii aakhiro labadaa midkood markay arkaan markaas ayaa fa sayaclamuuna waxay ogaan doonaan man axadka huwa isagu sharun shar badan makaanan xagga darajada iyo mansilada oo wa adcafu taag daran jundan xagga ciidankana taag daran markaasay ogaan doonaan yaa waxa weeyaan taag daran xagga cududiya ciidanka yaase shar badan xagga mansilada iyo maqaamka oo labada qolo iyo maa liita iyo maase sarreeya markaasay garan doonaan wayasiidu allaahu ilaahay waxa uu siyaadinayaa aladiina htadow kuwa hanoonay alla wuxuu u kordhinayaa hudan hanoon waalbaaqiyaatu waxyaabaha hadhayee hantida ah alsaalixaatu ee wan wanaagsan ayaa khayrun khayr badan cinda rabbik rabbigaa agtiisa ku khayr badan hawaaban xagga abaalmarinta oo wa khayrun khayr badan maraddaa ay marjican xagga noqodka iyo cidhibta dambe yacnii waxyaabaha hadhaya ee asalkee hantidee wan wanaagsan waa acmaasha saalixaadka ahe alla ilaahay iyagaa ilaahay agtiisa ku wanaagsan xagga abaalmarinta xagga noqodkii cidhibta dambana ku khayr badan weeyi haadihi alaayaat ilaahay wuxuu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala xaalu lumami bacda annabiyiina wasaalixiina min alcusaah ummadihii ka dambeeyey waxa weeyaan nebiyadii iyo dadkii wanaagsanaa kuwii ka dambeeyey ee dembigiiyo macaasida ku dhacay waa hadhaagii xumaa ee waxa weeyaan ka dambeeyey kuwaa hore iyo cidhibxumada ay la kulmayaan fakhalafa min bacdihim khalfun adaacuu salaata watabacuu shahawaat fasawfa yalqowna gaya waxaa la tilmaamay xumaanaha ay sameeyeen waxaa loogu hormariyey salaada waa salaadu muhimadda iyo maqaamka sare ee ay leedahay oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar ballanta annakiyo nimanka munaafiqiinta iyo kafarada noo dhaxaysa waa salaad ruuxa waxa weeyaan ka tagaa waa gaaloobaya marka yacni qofka muslimka ah ee iimaankiisu uu dhabta yahay isagiiyo iimaanka seeraha u dhexeeya waa salaada ah hadduu ka tago diin waa kala tegeen walidaalik ayaa a'immada iyo culimmadii waaweyneed ay isku khilaafeen kufriga iyo gaalnimada lagu tilmaamay taariku salaa qofka salaada ka tagaa ma waxa weeyaan alkufru alakbar gaalnimadii weynayd oo xerada islaamnimadaba waa ka baxaya oo wuxuu noqonayaa gaal khaarij can ilmilla mise waa alkufru lasqar oo waa gaalnimadii taweyn ka waabsanayd ama ka sokaysay oo waxa weeyaan isagoo muslim ah ayuu noqonayaa faasiq ka mid a fusaaqda muslimiinta waa masale ay culimmadu isku khilaafeen oo imaamu shaafici iyo kayrkii oo kale waxay ku tegeen in haddii aanu uga tegin juxuud iyo dafiraad oo isagoo salaada qirsan dee caajisnimo iyo kasal unu uga tago inaanu kufri akbara ahayn ee uu yahay kufri asqara faasiq milliana uu noqonayo oo xerada aanu ka baxayn hadduuse juxuud uga taguu dafiraba wujuubkeeda way isku raacsan yihiin kufri yacni gaalnimadiisa iyo inuu kaafir noqonayo imaamu axmed ibnu xambal iyo kayrkiina waxay ku tegeen walow yuu dafirinba wujuubkiisa eh haddiiba uu ka tagu taariku salaad noqdo kufriga uu ku dhacay inuu yahay kufri akbar ah marka arrin sokaysa ma aha dee nin arrinkiisa culimmadu ay isku hayaan talow xeradii islaamka miyuu ku jiraa mise wuu ka baxay waa arrin aada u culus marka waajibka saaran qofka islaamka u nisbo sheeganaya waxa weeye dee salaada inaan u fudaydsan wakhtigeeda shuruuddeeda arkaanteeda jamaacadeeda inuu ilaaliyo ilaahay markaa waxa uu tilmaamay kuwaas hadhaagaa xun ee ambiyadii iyo saalixiintii ka dambeeyey inay salaaddii dayaceen shahawaadkoodiina iska raaceen waxay jeclaayeenee waxa weeyaan muxaramaadkii iyo macaasidii ay naftu iska jeclaysanaysay doonaysay ayay iska dabagaleen waxaa laga soo reebay kuwa toobadkeenee iimaanka la yimid oo xaalu lumami bacdahu min almu'miniina wa jazaa-uhum umamka kuwaa hore ka dambeeyey ee iyagu wanaagsan ee towbada ku toosnaaday ayaa laga soo reebay oo alla waxau ihi ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixa fa ulaa'ika yadkhuluuna aljannata walaa yudlamuuna shay-a kuwa toobadkeenay mooyaane ee iimaanka iyo camalka saalixa alla yimid kuwaasi jannaday gelayaan waxbana laga nuqsaamin maayo jannooyin lagu nagaanayo oo ilaaha raxmaankai addoommadiisa u ballanqaaday iyagoon arag ayay waxa weeyaan jannooyinkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ugu ballanqaaday ay u shaqaysteen ay gelayaan marka bilkaybi ama addoommada laga xaalaynayaa oo xaal ay maqnaansho kaga sugan yihiin jannooyinkaas oonay arag ayay u camal falayaan ama jannaadkaaba lagas laga xaalaynayaa oo xaal ay jannooyinku ka maqan yihiin mu'miniintoodii aanay arkayn oo hortooda aanay ka muuqan ilaahay waxau idhi laa yasmacuuna fiiha laqwan ilaa salaama hadal iska dhacdhaca iyo deelqaaf jannada dhexdeeda ku maqli maayaan waxayse maqlayaan uun salaan aysa salaamayaan iyagaa dhexdooda isa salaamaya taxiyatuhum fiiha salaam salaantooda jannada dhexdeeda ay isku salaamaan waa salaamun calaykum nabadgelyo iyo salaamta inay isku salaamaan ayaa salaantooda janno ay tahay malaa'igtii baa salaamaysa waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bimaa sabartum malaa'igtii baa albaab walba uga soo gelaysa ahlu jannihii iyagoo salaamaya oo odhanaya nabadgelyaa korkiinna ahaatay sabirka aad hore u soo sabirteen sababtiisa ilaahay waxau yidhi walahum risquhum fiiha bukratan wa cashiya waxay ku leeyihiin jannada dhexdeeda cuntadooda iyo arsaaqadooda aroor iyo galabba waxay culimmadu yidhaahdeen dee jannadu habeen iyo maalin midna ma leh waxa weeyaan waa iftiin iyo nuur joogto ah marka maxaa loo yidhi aroor iyo galab waa kinaaya can iddawaam waxaa lagu sarbeebayaa ama lagaga kinaayoonaya cuntada iyo arsaaqadoodu inay joogto tahay oon laga jaray oo ruuxa haddaad tidhaahdo ana cindahu bukratan wa cashiya aroor iyo galabba waan la joogaa macnaheedu waa maxay waa daa'im joogitaankaygu oo marna waxa weeyaan kama tago marka waxa uun looga jeedaa bukratan wa cashiyan waa asluub carabi oo macruuf ahe yacni risiqoodu waa joogto laakiin galab iyo aroor iyo habeen iyo maalin midna male jannadu ilaahay waxa uu tilmaamay jannada sifadaa leh cidda la dhexalsiinayaa waa man kaana taqiya ruuxii adduunyada alle kaga baqan jiray cid walba ma aha ninka maanta alla ka baqa alla kacabsi dhaba ee xuduudda shareecada dhowra ee wixii la faray la yimaada wixii loo diidayna ka taga kaasaa berri toola dhexlaya jannada ulaa'ika hum alwaarihuun aladiina yarihuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay anna kulla shayin biamrih wax kastaa arrinkiisa iyo iidankiisa inuu ku socdo wamaa natanazalu ilaa biamri rabbik aayaddan sababu nusuulkeeda waxaa tilmaamaya xadiid imaamu lbukhaari saxiixiisa uu ku soo saaray oo ah inuu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam malkuljibriil uu ku yidhi intuu ka raagay rasuulku waxa uu jeclaa oo aad iyo aad uu u dooni jiray malakuljibriil had iyo jeer inuu u yimaado unu ka raagin marka waayo dee waxyigiisa waxyiga uu ku soo dejinayo ayaa qalbigiisu ku qaboobayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wehelna u ah markaa malakuljibriil oo ka raagay ayuu rasuulku ku yidhi maa yamnacuka an tazuuranaa akara mima tazuurunaa wuxuu idhi jibriilow maxaa kuu diidaya inaadna soo booqatood noo timaaddo intanaad noo timaadda in ka fara badan waad naga raagtahay wuu raagsaday markaasaa lagu soo dejiyo malaku jibriil loo soo dhiibay wamaa natanazalu ilaa biamri rabbik marka yacni malakuljibriil ayaa la leeyahay nebi moxamed sidaa u sheeg oo jamalku waxa uu ku odhanayaa futuuxaat lilaahiyaha hada calaa lisaani jibriil amarahu llahu tacaala an yaquulahu limuxamed jawaaban lisu'aalihi lmadkuur yacni carabka jibriil ayaa arrintaasi ay ku xasisho jibriil baa ilaahay amro uu ku yidhi nebi moxamed adoo su-aashiisa uga jawaabaya sidaa ku dheh marka macnuhu waxa weeyaan qul yaa jibriilu limuxamed jibriilow nebi moxamed waxaad ku tidhaahdaa wamaa natanazalu ilaa biamri rabbik annaku kuma soo degno haddaannu malaa'igta nahay rabbigaa amarkiisa mooye wax kale kuma soo degno ilaahay markuuna amro un baanu soo degnaa ee wax annaka rabitaanka iyaga ku xidhan ma aha lahu maa bayna aydiina wamaa khalfanaa wamaa bayna dalika wamaa kaana rabbuka nasiya ilaahay buu u sugnaado amarkeeda iyo ogaalkeedaba iska leh waxa hortayada ahaaday oo umuurta mustaqbalka ee aakhire ee soo socota ah iyo waxa gadaasheeda ahaaday ee umuurta laga yimid ee adduunye ah iyo labadoodaa waxa u dhaxeeya adduunye iyo aakhiro ilaa intay saacaddu ka dhacayso intaasoo dhan ka ogee arkaya u tashadee amraa waa alleh tabaaraka wa tacaala wamaa kaana rabbuka nasiya rabbigaana nebi moxamedow ma ahaanin mid ku iloobayo ku ilaabay ma aha oo waxay la mid tahay maa wadacaka rabbuka wamaa qalaa marka khaas laga dhigo nasiyan nebi moxamedow rabbigaa kaama tegin kuumana cadhoon waayo nimankii gaalada ahaa ayaa markii waxyigu uu yaro kala go-ay ee malaku jibriil ka yar raagay ayay yidhaahdeen moxamed rabbigiisii uu sheegay wuu ka tago waa nacay markaasuu ilaahay soo dejiyey maa wadacaka rabbuka wamaa qala moxamedow rabbigaa kaama tegin kumana cadhoon marka wamaa kaana rabbuka nasiya waa taas oo kale oo rabbigaa kuma iloobin caamna waa laga dhigi karaa oo wamaa kaana rabbuka nasiya rabbigaa ma ahaanin mid wax ilooba haba yaraatee caam ahaan waxbaba ilaahay mid ilooba ma aha ee wax walba waa ogyahay waanu arkayaa nisyaanku laba macnuu ku soo arooraa mar waxaa la yidhaha waa bimacna alghaflati waadduhuul mar macnihiisu waa macnaha yacni in la mooganaado oo shay la iloobo oo ilow looga tago iyo mooganaan kaa ilaahay waa ka nasahan yahay tabaaraka wa tacaala kumana sifaysno oo taa ilaahay waa ka hufan yihi waayo waa sifatu naqsi wixii iiniya nuqsaanana ilaahay waa ka nasahan yihi oo waxba ma iloobo waana ka ilaahay naftiisa u diidayo wamaa kaana rabbuka nasiya laa yadilu rabbii walaa yansaa ka la diidayee rabbi laga anfinayaa waa ka ah bimacna alghafla waadduhuuli can ishay shayga in la mooganaado la iloobo kaa ilaahay waa ka hufan yihi waxba ma iloobo mana moogana waxaa kaloo nisyaanku luqada carabiga ugu yimaadaa bimacna tarki can camdin wa qasdin wa cilmin iyadoo shayga la og yahay si badrheedh ah iyadoo la og yahay in looga tago waa ku yimaadaa nisyaanku macnaha nisyaanku markuu bimacna tarki yahay in shayga laga tago iyadoo la og yahay waa sifo ficliya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu sifeeyo oo u sugan nasu llaaha fa nasiyahu inta badanna waxay u timaadaa min baabi almuqaabalati waalmujaazaa iyadoo lala qaabilayo oo lagu abaalmarinayo cidda sifadaa samaysa in lagu samaynayo oo nasullaaha ilaahay bay iloobeen oo diintiisii iyo amarkiisii waa dayaceen fa nasiyahum isaguna ilaahay waa ka tegey oo cuquubo iyo cadaab buu kaga tegey marka nisyaankaasi waa bimacna tarki waana sifo ficliyo min sifaati alafcaal oo ilaahay loogu sugayo kamaa yaliiqu bijalaali wajhi wa cadiimi sulaanih sida ilaahay u cunantay ugu qalantee munaasabka ku ah rabbi tabaaraka wa tacaala faduuquu lcadaaba bima nasiitum liqa'a yowmikum haada inaa nasiinaakum waa muqaabale iyo jazaa cadaabka dhandhamiya maanta ilowgaa ilowdeen maalinkan maanta ah adduunyadii markaad joogteen ee aad dayacdeen diyaargarowgiisa dartii ku dhandhamiya inaa nasiinaakum baa alla yidhi annakuna waanu idinkaga tegaynaa cadaabkiiyo cuquubada eh waayo waa abaalkiin kadalika atadka aayaatunaa fanasiitaha wakadalika alyowma tunsa iyo aayaadka la midka ah marka nisyaanku markuu yahay bimacna tarki can cilmin in laga tago iyadoo la og yahay ilaahay waa lagu sifayn karaa laakiin markuu yahay bimacna alghaflati waadduhuul ilaahay waa ka nasahan yihi ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay rabu samaawaati waalardi wamaa baynahuma facbudhu wastabir licibaadati hal taclamu lahu samiya ilaahay waa ka cirarkiiyo dholalkaba rabbiga u ah iyo inta udhaxaysaba ee caabud oo cibaadadiisa u sabir sida maxalligu jalaaleynka kusoo qadarayo laamtani waa bimacnaa calaa oo xuruufta jaar way ismaxal degaan ama way kala naa'ib noqdaan marka calaa baa ku habboon oo sabara calayhi marka wastabir licibaadati ay calaa cibaadati ilaahay cibaadadiisa ku sabir oo u adkayso weeyi waxaana culimmadu tilmaameen waxa weeye facbudhu in fa'daasi ay sababiye tahay oo cibaadadu waxay ka sababoobaysaa rubuubiyada rabbi macnuhuna waxa uu yahay ilaaha cirarkaa aad arkaysaanee kala sarreeye abuuray dhulalkaa kala hooseeyana abuuray makhluuqaadka intaa u dhaxeeyana ilaaha uuma ee abuuray abuurkaa uu abuuray makhluuqaadkaasoo dhan sababteeda ku caabuda isagaa mutaystoo xaq u leh waayo waa gardarro midaan intaa midna abuurin in la caabudo allihii abuurayna cibaadada loo diida ama cid kale lala wadaajiyo dabeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadka waxa weeyaan almunkiruuna lilbacth waaraddu calayhi kuwa isa soo bixinta dambe inkiraya iyo radinta ilaahay ku radiyay arrintaa ku inkiray wayaquulu linsaanu aidaa maa mitu lasawfa ukhraju xaya awalaa yadkuru linsaanu anna khalaqnaahu min qablu walam yaku shaya allah waxau idhi subxaanah wuxuu insaankii odhanayaa markaan dhinto miyaa dib la ii soo saarayaa anigoo nool markaasaa alla uu yidhi insaanku ilowsha badana miyuu iloobay miyaanu xasuusnayn inaannu hore u abuuray insaankan isagoon waxbaba ahayn hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura insaanka waxaa soo maray xilli aanu wax la sheegaba ahaynoo jira oo cadam uu ahaa oo wax jiraba aanu ahayn marka ilaahii isagoon jirinba insaankan jir siiyey miyaanu awoodin dib inuu usoo celiyo miyaanu caqli iyo garaad lahayn wa huwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciidu wa huwa ahwanu calayh ilaahay baa masalka iyo sifada sare ay u sugnaataye ilaahay abuurka insaanka isagaa bilaabay isagaana soo celinaya soo celintuna waaba uga sahlanta macnihiiyo muraadku waxa weeye ilaahay tabaaraka wa tacaala bilowgii abuurkaaga iyo soo celinta abuurkaagu ilaahay waa isugu mid oo uma kala duwanaa laakiin aadamaha iyo bani aadamka caqligooda iyo garaadkooda waxay ku garan karaan shay aan jirinba in la unkoo la abuuro iyo wax markii hore jiray dib in loo soo celiyo way u kala sahlan yihiin caqliga aadamaha marka bani aadamku waxay caqligooda ku garan karayeen baa lagula hadlay oo ah haddaad abuurkii horeba aada sugaysaan dee waxaad ogaataan ilaahii abuurkiinna horeba idinkoon jirinba idin jirsiiyey idinkoo wax jira ah oo dhintay uun dib inuu idiin soo nooleeya waa u sahlantao kuma cusla imaamu shinqiidi adwaa-ulbayaanka waxa uu ku soo naqliyey can bacdi alculamaa uu ka soo wariyey inay ku tilmaameen sababu nusuulka aayaddan annaha nasalat fii ubay bni khalaf inay kusoo degtay gaalkii loo odhan jiray ubay bnu khalaf wajada cidaaman baaliya wuxuu helay lafa baaliyoobay oo burburay oo baaliyoobay fa fatatahaa biyadih gacantiisa intuu sidaa ugu daqiijiyu ugu burburiyey ayaa waxau idhi ubay bnu khalaf zacama muxamadun annaa nubcatu bacda almowt maxamed wuxuu ku andacooday dhimasho dabadeed in dibna loo soo noolaynayo ma lafaha baaliyoobaa dib loo soo bixinaya wax suuragala maaha ayuu yidhi qaalahu lkalbi wadakarahu lwaaxidi wathaclabi dabeed allah tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu nimankaa gaalada iyo shayaadiintoodaba jahannamo hareeraheeda keenayo oo uu soo ururin doono iyagoo weliba jilba joogo dullaysan fawarabbika lanaxshurannahum ashayaaiin uma lanuxdirannahum xawla jahannama jitiya dabeed alla wuxuu tilmaamay in horta intaanay naarta gelinba cabsi iyo qoomama u dhammaanayso waayo naartii jahannama oo halkaa hortooda loo soo dhoweeyey ayaa hareeraheeda lagu soo safayaa kooxihii gaalada ee kala duwanaa dabeed siday u kala gaalnimo badnaayeen iyo siday u kala madax adkaayeen ayaa loo hor yacni loo kala hor cadaabaya oo ugu kala horraynayaan gelitaanka iyo cadaabka naarta dabeed alla wuxuu tilmaamay wain minkum ilaa waariduha kana calaa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina ataqow wanadaru alaalimiina fiiha jitiya axad idinka midihi ma jiro ilaa hadduu jirose naarta waa ku aroorayaa oo waxa weeyaan waa waa maraya waa arrin ilaahay uu waajibiyo uu xukumay oo marnaba aan baaqanayn dabeed markaa naarta lagu arooro kuwii alle ka baqan jiray rabbi waa badbaadinayaa kuwa kalena halkaa naarta dhexdeedaa lagaga tegayaa iyagoo jilba jooga aayaddan culimmadu waxay ku tilmaameen min akhwafi alaayaati fi lqur'aan aayaadka ugu cabsida badan aayaadka qur-aanka waayo aayadda waxaa ku sugan anta calaa yaqiinin min alwuruud wa fii shakin min annajaah waxaa la hubaa inaad ku aroorayso inaad se ka badbaadayso ma hubtid marka yaqiintu waa maxay waa wuruudka waad ku arooraysaa laakiin badbaadadaadii dee ma hubtid cidhibtaadu waxay noqon way cabsi badan tahay marka tafaasiir fara badan bay ahlulcilmigu ku tilmaamaan laakiin waxaynu ka soo qaadan doonaa uun labada ugu muhiimsan ibnu cabbaas oo kale waxa uu ku fasiray wuruudka bimacna dukhuul oo waxa uu yidhi axad idinka mid ihi ma jiro ilaa waa ku aroorayaa naarta waa gelayaa weeye mu'min iyo gaalba laakiin waxa uu yidhi ilaahay mu'miniinta wuxuu uga dhigayaa bardan wa salaaman badbaado iyo qabow oo waxba yeeli mayso waxa weeyaan gaaladana dee waa lagu cadaabayaa laakiin tafsiirka mashhuurka ee culimmadu u badan yihiin kana xoog badani waxa weeye ka cabdillaahi bni mascuud u maray radia allahu canhu wa ardaah oo ah inuu yahay alwuruudu ila annaar almuruuru calayha waa la dul marayaa maaha waa la wada gelayaa naarta ee waa la wada marayaa weeye oo ilaa waariduhaa ay maarun calayha axad kastaa naarta buu dul marayaa qof aan halkaa marayni ma jiro taana nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku fasiro oo ku caddeeyey jidka siraad oo jid yaroo dhuuban ah axaddu min asayfi wa adaqu min ashacab seefta ka af badan tinta ka dhuuban yacni dariiqaa yar ee cidhiidhiga ah ayaa biriish isagoo ah la duldhigayaa naarta jahannamo ciyaadan billaah marka biriishkaas ama dariiqaa yar ee jahanname dhabarkeeda la dhigay jannadiina ay ka dambayso oo qofka jannada gelaya khasab bay ku tahay halkaa inuu sii maro ka ahlu naarkuna dee bartankeedaaba lagu sii dhaafaya oo isagu ka gudbi maayo marka waddadaa yar ee jidkaa siraad ee jahaname dhabarkeeda la dhigayo ayaa dadku dhammaantood waxay ku khasban yihiin inay jidkaa yar soo dulmaraan ambiye iyo rusul iyo mu'miniin iyo gaalo iyo mujrimiin kulli halkaasaa la wada maraya dabadeed dadku waxay kaga gudbayaan dariiqaas ama ku marayaan bixasabi acmaalihi ninbaa camalkiisu siduu ahaa ninbaa hillaac bilig yidhi degdegiisoo kale kaga gudbaya oo ku dhaafaya ninbaa degdega dabaylahoo kale kaga gudbaya ninbaa ka ajaawidi alkhayl fardaha ugu orodka badan degdegoodoo kale kaga tallaabaya ninbaa ragga ugu tallaabada dheer socodkoodoo kale ku maraya mid baa gurguurad isagoo kacaakufaya ayuu halkaa marayaa oo dabeed wuxuu ka badbaadayaa oo jidhka uu ka gudbayaa isagoo haylhaylan oo jidhkiisii iyo xubnihiisiiba kalaaliibtii jahaname ka soo jeeday ay dhaawaceen oo meel walba ay ka jeexeen kacaakufkaasuu ku dhaafayaa waayo jidhkaas saraad waxaa ka soo jeeda kelbado birow xadiida oo naarta jahaname ah kalaaliibtaa jahanama ka soo jeeda markaa dadka qaarkood kuwii waxa weeyaan dunuubta badanna sameeyey dee haddana muslimiinta ah cusaad unbay ahaayeen iyagoo dhaawacan oo dhinac walba ay kalaaliibtaasi ka dhufatay ayay ka badbaadayaan oo ay dhaafayaan qaarkoodna kuwii gaaladii ahaa dee intay kelbadaha jahanami soo dhuftaan ayay jahanamo bartanka ugu tuurayaan marka wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya waxaa macnaheedu uu yahay waa jidkaa siraad ee dhammaan dadku ay dul marayaan nin ka badbaada iyo nin ku dhacoon ka badbaadinba dabeed alla wuxuu tilmaamay kuwa gaalada aayaadka alle oo cadcad marka lagu dul akhriyo inay gaaladu ku odhanayaan kuwa mu'miniinta ah marka aayaadkii ay maqlaan oo cadcad ayaa gaaladii waxay mu'miniintii ku odhanayaan ayu lfariiqayni khayrun maqaaman wa axsanu nadiya labada qoloba markay aayaadkii maqlaan ee aayaadkii la akhriyey lagu dul akhriyey mu'miniin iyo gaalo labadaba gaaladiibaa waxay ku odhanayaan mu'miniinta iyagoo la hadlaya labadeenna iyomaa khayr badan xagga guryaha iyo naadiyada maqaam waa manaasishii iyo degaanadoodii guryaha ay deganaayeen nadiyanna naadigu waa majaalista iyo goobaha ay ku kulmaan ee ay ku shiraan weeyaan nadi falyadcu naadiya waa golihiisii iyo colkiisii ha u yeedho marka nadiyan waa bimacnaa naadi waa golayaashay ku kulmi jireen kuwooda madaxda ah marka waxay yidhaahdeen xagga golayaasha iyo majaalista lagu shiro yaa wanaagsan xagga guryaha yaa wanaagsan dee nimanka iyagaa guryaha kala jiidan leh ee golayaasha kala jiidan leh ayuunbaa khayr badan marka caqlixumadooda waxay uga qiyaas qaateen nicmadii adduunyada iyo tii aakhiro oo waxay yidhaahdeen mar haddaanu adduunyadiiba xoola iyo maal ku haysanno aakhirana annakunbaa ku wanaagsan kuwanna ka khayr badan markaase alla waxa uugu jawaabay wa kam ahlaknaa qablahum min qarnin hum axsanu ahaatan wari'iya fara badanaa intaanu iyaga hortood ummada hore u soo halaagnay kuwan ka adduunyo badan ka alaab badan xagga mandarka iyo muuqaalkana kaba wanaagsan oo ka qurxoon dhalaalka iyo quruxda adduunyada korkooda ka muuqata allah waxau ihi qul man kana fi dalaalati falyamdud lahu raxmaanu madda xata ida ra'uu ma yuucaduuna ima alcadaaba wa ima asaaca fasayaclamuuna man huwa sharu makaana wa adcafu junda waxaad ku tidhaha nebi allow ninka baadi ku sugan alla ha u ziyaadiyo haddii wax kale loogu taag waayey waa habaar markay arkaan wixii loogu goodiyey oo yacni noqonaya ama cadaabkii adduunyo amase saacaddii qiyaamaba inay dhacdo dee cadaabkii aakhiro uu la kulmo labadaa midkood noqdaba labadaa midkood markay arkaan markaas ayay kala garanayaan labada qolo yaa shar badan yaa taag daran yaa se xoog iyo khayr iyo wanaag badan markaasay kala garanayaan ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa hanoon hanuun inuu u siyaadinayo waladiina htadow zaadahum hudaa wa aataahum taqwaahum waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala abaalmarintiisa waxaa ka mid ah qofka hanuunka iyo wanaagga doorta isagaa loo fududaynaya laakiin qofka xumaanta iyo sharka xaggiisa u kaca taasaa loo sahlaya falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay leexdeen ayaa la sii leexiyey nin walba wuxuu doortay ayaa la waafajinayaa loona fudaydinaya waalbaaqiyaatu asaalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun maradda waxyaabaha hadhaya ee aan dhammaanaynee wanaagsan ayaa alla agtiisa ku khayr badan abaal wanaagsan xagga noqodka iyo cidhibta dambena albaaqiyaat waxaa lagu macneeyey macaani dhowr ah salaadaha waa lagu macneeyey oo waa kuwo baaqi noqonayo oo hadhayo hanti uu noqonayo qofkii hadhow uu ku badbaado adkaartii waa lagu macneeyey subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah laakiin tafsiirka xoogga badan ee raajixii waxa weeye in la caam yeeloon la khaas yeelin oo la ydhaha walbaaqiyaat waa acmaashii wanaagsanayd oo dhan iyadaa hadhaysoo baaqi noqonaysoon marnaba baaba-ayn hadhowna midhaheeda aada guranaysaa marka caamkaa in laga dhigo acmaashii wanaagsanayd oo dhan ayaa raajixa allah waxa uhi fakhalafa waxaa ka hadho oo ka dambeeyey min bacdihim iyaga dabadood ambiyadii iyo dadkii wanaagsanaa dabadood khalfun hadhaa xun baa ka hadho oo ka dambeeyey tafiir iyo ubad xun ayaa ka dambeeyey kuwii hore wanaagsanaa kuwaasoo adaacu salaata salaadii dayacay oo watabacuu shahawaat shahawaadkii iyo macmacaankii adduunyada iyo macaasidana raacay oo dabagalay fa sawfa yalqowna kuwaasi wakhti dambe ayay la kulmi doonaan ghayaa cadaab ama waadi naareed oo lagu tuurayo ilaa man taaba ka toobad keenay mooyaane oo wa aamana rumeeyey oo wa camila saalixan camal wanaagsanna sameeyey fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna aljanna jannada ayaa ay gelayaan oo walaa yudlamuuna laga nuqsaamin maayo shay-a waxba ka bedel aljanna jannaati cadnin jannooyinka lagu nagaanayo ayay geli doonaan allatii jannooyinkaasoo wacada araxmaan ilaaha raxmaankii u yaboohay cibaadahu addoommadiisa u yaboohay bilghaybi xaal ay addoommadu maqnaansho kaga sugan yihiin jannada oonay arag ama jannadu ay maqnaansho kaga sugantaho hortooda aanay ka muuqan innahu ina alamra washa'na waxaa xaalkiiyo arrinku uu yahay kaana waxa uu ahaaday wacduhu ilaahay ballanqaadkiisi iyo yaboohiisu ma'tiya mid loo imanayo ama ma'tiyan ay aatiya mid imanayuu ahaaday oo marnaba aan baaqanay laa yasmacuuna maqli maayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda ku maqli maayaan laqwa hadal deelqaaf oo laqwi ah ilaa salaaman laakin yasmacuuna salaama ha yeeshee nabadgeliyo iyo salaam bay maqlayaan iyagoo aysa salaamaan malaa'igtuna ay salaamayso walahum waxaana u sugnaaday risquhum arsaaqadoodaa u sugnaatay oo fiihaa jannaadkaa dhexdooda ayay ugu sugnaatay bukratan aroortii iyo wacashiyan galabtiiba tilka taasi aljanna waa jannadii allatii jannadaasoo nuurisu aanu dhaxal siinayno man axadkii kaana ahaaday huwa manku taqiyan mid alla ka baqanaya ahaaday min cibaadinaa xaal uu ka mid yahay addoommadayada toosan wamaa natanazalu ilaa biamri rabbik qul yaa jibriilu limuxamed jibriilow muxamed waxaad ku tidhaahdaa wamaa natanazalu kuma soo degno ilaa biamri rabbik rabbigaa amarkiisa mooye si kale kuma soo degno lahu ay lilaah alla ayuu u sugnaaday maa bayna aydiina waxa hortayada ahaaday ee mustaqbalkee soo socdaee umuurta aakhiro iyo wamaa khalfanaa waxa gadaasheeda ahaadee arrimaha adduunye aanu soo dhaafnay iyo wamaa bayna daalik labadaa wixii u dhaxeeya ilaa saacaddu ay ka dhacayso ilaahay bay u sugnaadeen arrinkooda iyo ogaalkooduba oo taladeeda iyo tasarufkeeda leh wamaa kaana rabbuk rabbigaana ma ahaanin nebi allow nasiyaa midku iloobayo ku halmaamaya ma ahaanin ama wamaa kaana rabbuk iska caam yeeloo rabbigaa ma ahaanin nebi allow nasiyaa mid wax ilooba ma ahaanin rabbi oo haba yaraatee mid wax iloobaya ma aha ee wax walba waa ogyahay waanu arkayaa rabbu samaawaati huwa rabbi rabbu samaawaati samooyinka rabbigood weeyi iyo walardi arlada rabbigeeda iyo wamaa baynahumaa labadoodaa waxa u dhaxeeya ka rabbiga u aweeyaan rabbi ee facbudhu caabud haddaba isaga keligii oo wastabir u sabir licibaadatii calaa cibaadatii cibaadadiisa ku sabir hal taclamu miyaad u og tahay samiyan mid u dhigmo oo la mid a lahu alle waa maya walam yakun lahu kufuwan axad axadna uma dhigmo alle ama hal taclamu miyaad u og tahay samiya mid la magaca lahu ay lilaahi alle oo allah loo bixiyey miyaad og tahay waa maya oo sulaymaan uljamal futuuxaatulilaahiyaha wuxuu ku odhanayaa xaashiyada hoose jalaalaynka hal taclamu axada sumiya billaah fa ina almushrikiina wain samow assanama ilaahan lam yusamowhu allaha qatu wuxuu odhanayaa miyaad aragtay axad sumiya billaah laleeyahay waa waa allah miyaad aragtay waayo waxau idhi mushrikiintu asnaamtooda haba ku magacaabaan ilaah ilan lafdiga ilaah waa bimacna almacbuud marka ilaah iyo aaliha haba u adeegsadaan laakiin marnaba weligood kumay magacaabin allaah marka lafdiga allaah ilaahay hayrkii laguma magacaabin sidaasuu tilmaamaya jamalku marka hal taclamu lahu samiyan waxaa looga jeedaa miyaad og tahay axad aan alla ahayn oo magaca allah loo bixiyey waa maya wa yaquulu waxa uu odhanaya alinsaanu insaankii aidaa maamitu markaan dhinto lasawfa ukhraju miyaa laysoo bixinayaa xayan xaalan ahay mid nool awalaa yadkuru miyaanu xasuusnayn alinsaanu insaanku annaa khalaqnaahu inaannu abuurray isaga min qablu hore wal xaalna aanu abuurray lam yaku aanu ahaynba shay-a wax jiraba aanu ahayn aanu jirsiinay fa warabbik rabbigaa baan ku dhaartay nebi allow lanaxshurannahum waanu soo shirini oo waanu soo kulmin iyaga iyo washayaatiina shayaadiintaba humma lanuxdirannahum dabeed waxaanu keenaynaa xowla jahannama jahannama hareeraheedaanu keenaynaa jithiya xaal ay yihiin kuwa jilba jooga humma lanansicanna dabeed waxaanu ka soo siibaynaa min kulli shiica koox walba waxaanu ka soo saaraynaa ayuhum kooda ashaddu ugu daran cala araxmaani ilaaha raxmaankaa korkiisa citiyan madax adayg uma lanaxnu dabeed annaku baa allow yidhi aclamu annakaa u ogaal badan biladiina kuwa hum iyagu awlaa ugu haboonaansha badan siliyan xagga gubashada lagu gubayo ama gelinta la gelinayo bihaa jahannama annakaa u ogaal badan kuwa waxa weeyaan ugu habboon in naarta jahannama lagu guboo la geliyo alla waxau ihi wain minkum ay axadun wa in minkum idinka mid ma aha idinka ay axadun qofna idinka mid ma aha ilaa hadduu idinka mid yahayse waariduhaa waa naarta jahannamo mid ku soo arooraya ay maarun calayhaa waa soo dul marayaa oo jidhka siraad ayuu soo marayaa kaana waxa uu ahaaday huwa wuruudkaa iyo aroorkaa oo muruurka jidka siraad looga jeedaa calaa rabbika rabbigaa korkiisa wuxuu ku ahaaday xatmaa mid waajib ah oo ilaahay naftiisa isagu ku waajibiyey kaasoo maqdiya la xukumay uma nunaji aladiina attaqow uma nunaji dabeed waxaanu badbaadinaynaa aladiina kuwii ittaqow ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii ka cabsooday ayaanu badbaadinaynaa oo nabadgelyo halkaa ku maraya jidka siraad wanadaru waxaanu kaga tegaynaa aldaalimiina kuwa daalimiinta ana fiihaa naartaa jahanname dhexdeedaanu kaga tegaynaa jithiyan xaal ay yihiin kuwa jilba jooga waidaa tutlaa marka lagu akhriyo calayhim korkooda aayaatunaa aayaadkayaga marka lagu dul akhriyo bayinaatin xaal ay yihiin kuwa cadcad qaala waxay odhanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay ku odhanayaan aamanuu rumeeyey ayulfariiqayni labada kooxood annakoo gaaladiiyo iyo idinkoo mu'miniintii ah labadeenna kooxood midkeebaa khayrun khayr badan maqaaman xagga guryaha oo wa axsanu wanaag badan nadiyan ay naadiyan xagga golayaasha iyo majaalista lagu shiray laysugu yimaado waxay markaa u jeedaan dee annakaa idinka guriya iyo golayaal badan oo annakaa idinka khayr badan sidaasay u jeedaan gaaladu alla waxau idhi wa kam in fara badan ayaanu ahlagnaa halaagnay qablahum kuwan hortood oo min qarnin ummada ah ummadahaasoo hum iyagoo axsanu ka wanaag badan ahaatan xagga alaabta guryaha iyo wa ri'yan ay mandaran xagga muuqaalkooda adduunyaba kuwo kuwan ka wanaagsan oo ka sarreeya ayaanu hore u halaagnay qul waxaad ku tidhaa nebi allow man axadka kaana ahaaday huwa isagu fi dalaalati baadida dhexdeeda mid ku sugan falyamdud ha u siyaadiyo baadida lahu isaga alraxmaanu ilaaha raxmaankii maddan siyaadin ha u kordhiyo xataa idaa ra'ow markay arkaan maa yuucaduuna wixii loogu goodiyey cuquube iyo cadaab ahaa ka bedel ima alcadaaba cadaabka adduunye markay arkaan oo dil ama qafaalasho ah wa ima asaaca ama saacadda markay arkaan dhicitaankeedii oo cadaabkii aakhiro ah labadaa midkood markay arkaan fasayaclamuuna waa jawaabkii idaada markaasay ogaan doonaan man axadka huwa isagu sharun shar badan makaanan xagga makaanka iyo derajada oo wa adcafu taag daran jundan xagga ciidanka markaasay ogaan doonaan arrinka wayasiidu allaahu ilaahay waxa uu siyaadinayaa aladiina kuwii ihtadow hanoonay hudan hanoon waalbaaqiyaatu kuwa hadhaya ee alsaalixaat wa wanaagsan waa cibaadaadkii iyo acmaashii wanaagsanayde kuwaas hadhaya ee hantida ah ayaa khayrun ku khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa hawaaban xagga abaalmarinta oo wa khayrun ku khayr badan maradda ay marjican xagga noqodka iyo cidhibta dambe alla waxa uu ihi afara'ayta bal iiga warran nebi allow ama qof kastoo mukhaadabow bal ka waran alladii kii kafara ka gaaloobay biaayaatina aayaadkayaga bal waxaad ka warantaa ka aayaadkayaga ka kufriyey oo wa qaala yidhi la uutayanna wallee waa laysiin doonaa oo waa laysiin doonaa maalan xoolo iyo wawaladan ilmo ayaa laysiin doonaa adalaca ma waxa uu soo arkuu daalacday ka sidaalihi alghayba waxa maqan miyuu soo daalacdoo ma looxulmaxfuudkuu soo daalacday waxa ku qoran ee ku yaalla am ittakhada mise wuxuu ka samaystay cinda araxmaani mise ilaaha raxmaanka agtiisuu ka yeeshay cahdan ballan oo ilaah baa u ballan qaaday inuu janno gelayo maal iyo xoolana lagu siinayo kallaa ha ka joogo arrinku sidaa maahe ey laysa alamru kamaa zacam kallaa waxaa la yidhaha waa kelimatu radcin wa sajrin waa kelmad radci iyo sajri u timid oo laga sajrinayo lagagana reebayo waxa uu ku hadlay ee uu ku dhawaaqay kelimadda kallaa qur-aanka waxay kaga jirtaa shan iyo tobanka jis ee hoose uun shan iyo tobanka hoose aakhirka la ydhaha uunbaa kelmadda kallaa aad ku arki awalkaynu soo dhammaynay kumaynaa arag waxaanay ku jirtaa suwarka makiga ah waa aakhirka iyo suwarka makiga ah alla waxau idhi kallaa ha ka jooga sidaa arrinku maahe sanaktubu waxaanu qori doonnaa maa yaquulu waxa uu leeyahay waa qori doonnaa ee uu ku hadaaqayo ama uu ku hadlaayo oo dabeed waa lagu abaalmarin doonaa mar haddii loo qoray wanamuddu waananu u siyaadinaynaa lahu isaga min alcadaabi cadaabka xaggiisaanu uga siyaadinaynaa maddan siyaadin oo afxumada iyo edabdarrada uu ku hadlayo cadaab iyo cuquubaanu ugu kordhinaynaa alla waxa uu yidhi wanariduhu waanu ka dhaxlaynaa kan maa yaquulu waxaanu ku hadlayo uu sheeganayo waxa uu leeyahay xoolaan leeyahay iyo ubad baan leeyahay iyo waa laysiin doonaa waa ka dhaxli doonaa oo intaanu ka siibnaanu ka dhex saari doonnaa oo annakaa u hadhayna isaga iyo hantidiis iyo wuxuu sitaba dee waa baaba'ayaan oo waa halaagsamaya cidda hadhaysa waa annaka wayaatiinaa waa noo iman doonaabaa alla uu yidhi fardan xaal uu yahay keligii isagoo midhanoo madow oon maal iyo madaxtinimo midna aan wadan ayuu keligii noo iman doonaa alla waxau idhi waittakhaduu waxay ka yeesheen min duuni illaahi ilaahay sokadii waxay ka yeesheen aalihatan asnaamay caabudaan liyakuunuu si ay ilaahyadaasi ugu noqdaan lahum iyaga cizaa sharaf si ay ugu noqdaan oo ilaahay agtiisa ugu shafaaco qaadaan alla waxau idhi kallaa taana daayo yacnii arrinkaasi waa arrin aan dhacayn sayakfuruuna way ka gaaloobi doonaan ilaahyadaa alla sokadii ay caabudayaan bicibaadatihim cibaadadooda aakhiro marka la ysugu taga qiyaamihii waa ka gaaloobi doonaan wayakuunuuna waxaanay ahaan doonaan aalihadaasi calayhim korkooda didda kuwa ka soo horjeedo cadow ku ah alla waxau idhi alam tara miyaanad arag nebi allow annaa anagu arsalnaa inaannu u diray oo ku sallidnay ashayaadiina shayaadiinta inaannu ku sallidnay cala alkaafiriina kuwa gaaladaa korkooda ta'usuhum xaal ay shayaadiintu ku kicinayso gaalada xumaanta iyo dembiga oo ay ku boorinayso azan kicin oy ku xambaarayso inay dembaabaan oo macsiyada galaan alla waxau idhi falaa tacjal ha ku degdegin nebi allow calayhim ay calaa halaakihim cadaabkooda iyo cuquubadooda inaad doontoo dalbato waxba ha ku degdegin waayo innamaa nacuddu waannu u tirinaynaa uun lahum iyaga caddan tirin zamanka iyo wakhtiga waanu u tirinaynaa tirin nimanka wakhti baa ku socda oo xataa neefsiga ay neefsanayaan iyo ilbidhiqsiyada ku socda way tirsan yihiin oo waa loo xadiday muddo go-an oo loo magacaabay ayaanay sugayaan oo marnaba aanay dhaafayn laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruun marka iska sug oo waxbaha degdegsan muddaa loo qabto ay leeyihiin eh alla waxau idhi yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafdaa wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalinta naxshuru aanu soo xaadirinayno nu soo ururinayno almuttaqiina kuwii alle ka cabsan jiray aanu usoo kulminayno ila araxmaani ilaaha raxmaankaee naxariista ballaadhan le xaggiisa wafdan xaal ay yihiin wafdi waa jamcu waafid wafdina waxaa la yidhaha dadka la gelbinayo ee la karaamaynayo ee hareeraha laga socdo ee la sharfayo ee halka ay degayaan iyo meesha ay tegayaanba lagu karaamaynayaa wafdi la yidhaah marka waa niman wafdi ah oo iyagoo sharfan oo malaa'igi gelbinayso hareeraha laga socdo ilaahay xaggiisa loo gelbinayo si jannada iyo ridaha rabbi ay u gaadhaan alla waxau idhi wanasuuqu waanu kaxaynaynaa almujrimiina xumafalayaashiina sida xoolaha ayaa la xasuuqayaa oo dabada laga kaxaynayaa sawqu xagga dambaa si culus oo adag looga kaxaynayaa iyagoo la garaacayo dullaysan yihiin oon darajo iyo sharaf midna aanay ka muuqan ilaa jahannama jahannamo xaggeedaanu u kaxaynaynaa wirdan ay waaridiina xaal ay yihiin kuwa ku arooraya naarta jahannama ama wirdan ay ciaashan xaal ay ooman yihiin ayaanu xaggaa u kaxaynaynaa oo xasuuqanaa alla waxau idhi laa yamlikuuna ma hanan karayaanoo ma heli karayaan dadku isku wada dargaal iyo islaamoo caam marka laga dhiga laa yamlikuuna ma hanan karayaan ashafaacata ergo ilaa man mid mooyaane oo waxaa laga soo reebayaa muwaxidiintii ilaa man mid mooyaane kaasoo ittakhada yeesha cinda araxmaani ilaaha raxmaankaa agtiisa cahdaa ballan ka samaysta mooyaane yacnii ruux muwaxid oo mu'min ahaa oo ilaahay agtiisa ballan dhigtay waa iimaankii iyo camalkii saalixa ee uu sameeyee kaa mooyaane cid kale ergo ma hanan karto mana heli karto wa qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada araxmaanu walada ittakhada wuxuu yeeshay alraxmaanu ilaaha raxmaankii waladan ilmuu yeeshay bay yidhaahdeen alla waxau ihi laqad ji'tum alla ilaahay dhab ahaan waxaad ula timaadeen shay a shay shaygaasoo iddaa weyn oo culus ay munkaran cadiimaa wax weyn oo la inkiro oo dembi culusaad alla ilaahay la timaadeen dembigaa weyno takaadu samaawaatu samooyinku ay ku siganayaan yatafatarna inay dildilaacaan minhu ay min ajlih hadalkaa dartii inay la dildilaacaan ay ku dhowaanayaan oo watanshaqu inay jeexjeexmaan ay ku dhowaanayaan al ardu dhulalkiina inay dildilaacaan oo jeexjeexmaan ay ku dhowaanayaan oo watakhiru inay soo daataan oy soo dhacaan ay ku dhowaanayaan aljibaalu buurihii adaygooda aada ogaydeed arkaysayna inay dhulka ku soo dhacaan oo ku soo daataan ay ku dhowaanayaan haddan dumid ama iyagoo burburaya oo waxa weeyaan dumay waxaasoo dhammi maxay u siganayaan ama ugu dhowaanayaan inay dhacaan an dacow lian dacow inay ugu yeedheen darteed baa waxaasoo dhammi inay dhacaan ay ugu dhowaanayaan lilraxmaani ilaaha raxmaanka inay ugu yeedheen darteed waladan ilmo oo ay yidhaahdeen walad allah tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wamaa yenbagii uma habboona lilraxmaan ilaaha raxmaankaa uma habboona an yatakhida inuu yeesho waladan ilmo in kullu man ay maa kullu man mid dhammaantii ma ahaanin kaasoo fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo wal ardi arlada dhexdeeda ku sugani mid dhammaantii cir iyo dhulba ku sugan ma ahaanin ilaa hadduu ahaadase aati araxmaani waa mid ilaaha raxmaankaa u imanaya cabdan xaal uu yahay addoon yacnii axad kastoo cir iyo dhul ku suganba alla wuxuu imanayaa isagoo addoon oo dullaysan wa kulluhum atowhu daakhiriin laqad axsaahum wallaahi laqad axsaahum ilaahay waa koobay addoommadiisa ah oo wacaddahum waa tiriyey caddan tirin wa kulluhum dhammaantoodna mid waloo ka mid ihi aatiihi waa kii alla u iman doona yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fardan xaal u yahay keligii alla waxau idhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey sayajcalu waxa uu yeelayaa lahum iyaga alraxmaanu ilaaha raxmaankii wuddan kalgacal iyo jacayl ayuu cirkiya dhulkaba u dhigayaa fa innamaa yasarnaahu qur'aankii waxaanu ku fudaydinnay uun bilisaanika afkaaga nebi allow afkaaga iyo luqadaada carabiga ah ee fasiix ee cad luqadaa carbeed ee afkaaga ah lisaanka afkii baa looga jeedaa iyo luqadiie luqadaa carbeed baanu qur-aanka ku fudaydinnay waayo litubashira si aad ugu bushaarayso bihi qur-aanka almuttaqiina kuwa alla ka baqa si aad ugu bushaarayso oo watundira aada ugu digto bihi qur-aanka qowman qolana aada ugu digto qoladaasoo luddaa dood adagoo muran badan wa kam in fara badan ayaa ahlaknaa aanu halaagnay qablahum kuwan gaaladaa hortood min qarnin ummado nebi nuux qoomkiisii laga soo bilaabo ilaa qowmi fircawn in badanoo ummadaa ayaanu horeba usoo halaagnay hal tuxisu miyaad ka dareemaysaa minhum iyaga ummadaha hore la halaagay ood ku arkaysaa min axadin ay axadaa qof ka hadhay miyaad dareemaysaa ood arkaysaa aw tasmacu ama miyaad maqlaysaa lahum iyaga miyaad ka maqlaysaa rigzaa wax shanqadh ama coda miyaad ka maqlaysaa waa maya dee kuwaa sidii loo halaagay unbaa kuwana halaagu hanti u yahay hadday kuwaa hore wadadoodii ay maraan ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan wuxuu ku tilmaamay alraddu cala iftiraa'aati almushrikiina wa jazaa'uhum nimanka mushrikiinta ee bacsiga diidan been abuuradkii ay been abuuranayeen iyo hadalladoodii beenta ahaa ayaa ilaahay ku inkiray oo uu ku diiday cuquubadoodi iyo abaalkoodana waa tilmaamay rabbi tabaaraka wa tacaala oo alla waxa uu yidhi afara'ayta aladii kafara biaayaatina wa qaala la uutayanna maalan wa walada nebi maxamedow bal waxaad ka warantaa kaa ku tiraabee ku hadlay ee yidhi anigu sidaan adduunyada xoola ugu haysto unba aakhirana aan hanti iyo xoole ugu helaya mufasiriintu halkan waxay ku soo arooriyaan sababka aayaddani inuu ahaa ninkii la odhan jiray alcaas ibnu waa'il ayaa khabaab ibnularad oo xoola ku lahaabaa u doontay markaasuu yidhi waxba imika ku siin maayee aakhiraba hanti baan ku leeyahay halkaa aad sheegayso adiganle waa layna soo saari doonaaye markaa isagu ma aaminsana laakiin wuxuu yidhi aduu sidaad u dhigaysa haddii isa soo celini ay jirtaba halkaasaan xoolahaaga kugu siin doonaa markaasay soo degtay afara'ayta aladii kafara biaayaatina wa qaala la uuutayanna maalan wa walada aalaca algayba am ittakhada cinda araxmaani cahda ma qaybkuu og yahay lowxulmaxfuudka waxa ku qoran mise ilaahay agtiisuu ballan dhigtay labadaa midna haddaanay jirin dee waxa uu sheegayaa waa been cuquubo iyo cadaab baana hanti u ah waxaa aayaadkan la mid ah aayaddii alla uu yidhi walain rujictu ilaa rabbii ina lii cindahu lalxusnaa kii gaalka ayoo loo nicmeeyey ayaa waxa uu ku tiraabo uu yidhi walain rujictu ilaa rabbii haddii rabbigay xaggiisa la ii celiyo ina lii cindahu lalxusnaa mid wanaag badan unbaa ilaahay agtiisana ii taallo oo wanaaggan adduunyada ku haysto unba aakhirana igaga horreeya kii kale beerta ilaahay uu siiyey uu u nicmeeyey laakiin bacsiga diidanaana wuxuu yidhi sida ilaahay kaga warramay fii suurati lkahfiba walain rudidtu ilaa rabbii la ajidanna khayran minha munqalaba wuxuu yidhi horta bacsi iyo adduunyo isa soo saarid dambe iyo nolol dambe maba jirto laakiin kaba soo qaado haddii sidaad ku andacoonaysa rabbigii xaggiisa la ii celiyo la ajidanna khayran minha munqalaban waxaan ilaahay agtiisa ka heli doonaa uun beertan maanta adduunyada ku haysto mid kaba sii wanaag badan xagga marjica iyo noqodka marka caqiida xumo ay gaaladu aaminsanaayeen bay ahayd mar haddii adduunyadii loogu nicmeeyo xoolo badan ku haystaan nicmadaa aakhirana inay helayaan waana qiyaas khaldan oo dee adduunyada ilaahay waxa uu siiyaa man yuxibu waman laa yuxib kuu jeceliye ku aanu jeclayn gaal iyo islaamba adduunye ilaahay waa siiyaa waayo qiimaanay ilaahay agtiisa adduunyada ku lahayd laakiin diinta iyo taacad iyo iimaanka ma siiyo ilaahay ruuxu jecelya mooye axad kale dabeed alla waxau ihi sanaktubu maa yaquulu wanabuddu lahu min alcadaabi madda ka noocaasa waxa uu ku hadlayo waanu qoraynaa cadaab baana loogu siyaadinayaa afxumadaa iyo edabdarradaa wanarihuhu maa yaquulu wayaatiina farda waxa uu ku andacoonayo uu sheeganayo xoole iyo xoogna waanu ka dhaxlaynaa oo waanu ka dhex siibaynaa oo waanu ka saaraynaa oo intaanu diloo dhinto ayuu keligii noo iman doonaa xoole iyo xoog midna isagoon lahayn walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara wa taraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum waxay la mid tahay aayaddii kale alla uu ku lahaa waxaad noo timaadeen idinkoo keligiin ah oo sidaannu markii hore idin abuuray ah nin walba waxaa la soo saarayaa siduu ahaa maalintuu dhashay iyadoo baaradii ku taallo oo waxa weeyaan uu cagaagan yaho uu qaawan yahay wax allo waxaad hanti iyo adduunyo lahaydeenna ifkii baa kaga timaadeen baa alla yidhi subxaanah waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay in kuwa gaalada ah ay waxa weeyaan aalihiya asnaam ilaahay sokadii ay samaysteen ay ugu talagaleen sharaf iyo shafaaco inay ka helaan ila ilaahay kayrkii aalihaday caabudayaan waxay odhan jireen haaulaa'i shufacaauna cinda allah ilaahay bay nooga ergeynayaan oo liyakuunuu lahum cizan ciziga ay doonayaan dee ilaahay agtiisa shafaaco inay uga qaadaan oy wanaag ku helaan ilaahay markaa wuxuu tilmaamay sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim didda iska dhaaf inay wax u taraane kuway ilaahay sokadii caabudi jireen cibaadadoodii way dafirayaan waanay ka gaaloobayaan weliba col daahii go-ay bay ku noqonayaan laba arrimoodba waa lagu fasiray oo laba arrimood midkoodba way noqonaysaa kufrigaa iyo gaalnimadaas kuwii malaa'igta caabuday iyo kuwii cusayr iyo ciise caabuday dee malaa'igta iyo yacni waxa weeyaan ciise iyo cusayr iyo iyagu si cad oo saraaxatan oo cad ayay uga beri noqonayaan oo u odhanayaan waxani waxa weeyaan annaku beri baanu ka nahay shaqana kumaanaan lahayn kuwii jamaadaadka ee aan waxa weeyaan hadal iyo hugunba lahayn iyagana ilaahay isa ilaahay baa ka hadlinaya markaasay jamaadaadki iyo dhagaxaanti iyo geedahay asnaamta ka qorteen laftoodii baa dafiraya oo waxa weeyaan diidaya oo ka soo horjeedsanaya ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa gaaladaa shayaadiinta inuu ku salliday alam tara anna arsalna shayaaiina cala alkaafiriina tauzuhum azaa waayo qofka xaqa ka baydha shaydaan baa lagu xidhiidhinayaa oo saaxiib u noqda iyo sokeeye waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shaytaanan fa huwa lahu qariin dabeed alla waxa uu ku yidhi falaa tacjal calayhim inamaa nacudu lahum cadda nebi muxamedow waxba halaagood iyo cadaabkooda ha degdegsan wakhtiga waanu u tirinaynaa maalintoodana dhaafi maayaan waxay la mid tahay walaa tastacjil lahum kaannahum yowma yarowna maa yuucaduun lam yalbatuu ilaa saacatan min nahaar balaagun fahal yuhlaku ila alqowmu alfaasiquun waxba cadaabkooda ha degdegsan nebi allow waxaabad moodaa maalintay arkaan cadaabkii loogu goodiyey saacad mooye maalin ka mida wax kalaba inaanay adduunyo soo arag ilaahay waxau idhi balaaq qur-aanku waa gaadhsiin ummadoo dhan xaq la soo gaadhsiinayo miyaa la halaagayaa faasiqiinta mooye cid kale waa maya ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa mutaqiintii alle ka baqan jiray iyagoo wafdi oo karaamaysan xagga ilaahay in la keenayo oo loo soo kulminayo halka mujrimiintii iyo dembiilayaashii la xasuuqayo dabada laga kaxaynayo iyagoo jahannamo ku arooraya ciyaadan billaah rabbi waxa uu tilmaamay cid erge hanan kartaa inaanay jirin ilaahay agtiisa cid ballandhigatay mooyaane cidda ballandhigatayna dee waa ambiyadii iyo rusushii iyo mu'miniintii iyo saalixiintii dadkii camalada wanaagsan sameeyey ballantu waa tawxiidkii iyo iimaankii iyo camalkii saalixa ahaa waayo dadkaa wanaagsan ilaahay markuu u oggolaado way ergeynayaan ciddii ilaahay u oggolaado raalli uga noqdo ayaanay u ergeynayaan dabeed alla waxa uu tilmaamay kuwa edebdarradooda iyo afxumadoodu ay gaadhay ilaahay ilma inay u aaneeyaan ee yidhi ittakhada araxmaanu walada ilaahay kuwaa wuxuu ku tilmaamay dembigay sameeyeen inay samaawaadka iyo dhulalka iyo cirarka iyo buuruhuba ay ku dhowaadeen inay kharaabaan oy dildilaacaan oy soo daataan culayska uu dembigaasi culus yahay darteed ilaahay waxa uu tilmaamay wax alla waxa makhluuqaad cir iyo dhulba ku sugan iyagoo addoommoo dullaysan alla inay u imanayaan wa kulluhum atowhu daakhiriin ilaahay waa koobay waanu tiriyey mid walbana keligiibuu u imanayaa isagoon waxba sidan ilaahay suuradda wuxuu ku gebagabeeyey kuwa mu'miniinta ah ee iimaankaiyo camalka saalixa ah sameeyey ilaahay wuxuu u yeelayaa maxabo iyo kalgacal quluubta awliyadiis iyo addoommada wanaagsan ee dhulka kula dhaqan ayaa maxabo iyo kalgacal loo gelinayaa ahlu samaawaadka iyo xagga sare iyo filmala'il aclaa malaa'igta agtoodana waa laga jeclaanayaa intaabana hortood marka ugu horraysa allihii abuuraa jeclaanaya oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau ihi sida imaamu muslim xadiidka uu soo saaray ku sugan ee abu hureyra uu warinayo ina allaha idaa axaba cabdan dacaa jibriila faqaala inii uxibu fulanan faaxibahu fayuxibuhu jibriil uma yunaadii fi samaa'i fayaquulu ina allaha yuxibu fulanan faaxibuuh fayuxibuhu ahlu samaa uma yuudacu lahu lqabuulu fi lard rasuulku waxau ihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay addoon markuu jeclaado jibriil buu u dhawaaqaya wuxuu odhanayaa jibriilow hebel baan jeclaadee jeclow jibriil baa jeclaanaya jibriilna wuxuu u dhawaaqayaa malaa'igtii samaawaadka sare ku sugnayd wuxuu odhanayaa ilaahay hebel buu jeclaadaye jeclaada markaasaa malaa'igtii sare jeclaanayaan kadib qabuulka ayaa dhulka loogu soo daadejinaya oo dhulka loo soo dhigaya waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kamaa fii saxiixi tarkiibi watarhiibi min xadiidi caaisha rasuulku waxa uu yidhi man iltamasa rida allahi bisakhati nnaas radia allahu canhu wa ardaa canhu nnaas waman iltamasa rida annaasi bisakhati illaah sakhita allahu calayhi wa askhata calayhi annaas wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ruuxa ilaahay raalli ahaanshihiisa ku raadiya cadhada dadka xataa dadku haba u cadhoodaan laakiin ridaha rabbi uun raadiya xataa dadku hadday ugu cadhoonayaan waxyaabahay ugu cadhoonayaan ilaahay raalli buu ka noqdaa addoommadiisa muuminiintana wuu ka raalli geliyaa oo iyaguna raalli bay ka noqdaanoo qalbigooda rido iyo raalli ahaansho ayuu u geliyaa walow kuwa dee faajiriinta iyo fusaaqdu haba nacaan oo ha u cadhoodaan laakiin awliyadiiyo saalixiinta qalbigooda ilaahay wanaag iyo raalli ahaansho u geliyaa nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam ruuxa dadka raalli ahaanshahooda ku raadiya cadhada ilaahay macnaha wuxuu ilaahay kaga cadhaysiinayo doonaya dad inuu ku raalligeliyo kaa ilaahay wuu u cadhoodaa dadkana wuu u cadhogeliyaa oo dadkuu rabay inuu raalligeliyana raalli kama noqdaana way u cadhoodaan ilaahayna cadhadiisi waa ku dhacdaa arrintaasina waa mujaraboo dadka waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ku cadhogeliya waxyaaba aanu ilaahay raalli ka ahayn iyagoo ridaha dadka doonaya dadkuna waxa weeyaan aakhirataanka markay waddada ama biriishka kaga tallaabaan bannaankaasay kaga dhaqaaqaanoo wax uma taraan ilaahayna waa isa seegeenoo dee cadho alleh ayaa ku dhacda sidaa darteed baa xikmaddu waxay odhanaysaa rida annaasi ghaayatun laa tudrak wa rida allaahi ghaayatun laa tutrak dadka ridahoogu waa ghaayo ama hadaf marnaba aan la heli karin waayo marnaba dadka ma raaligelin karti kan waxaa ka raaligelinaya kanuu ka cadhaysiinaya kan waxa ka cadhaysiiyaana kanaa doonaya oo ka raalli ah dad layskuma keeni karo laakiin ridaha rabbi waa haayo aan laga tegin oo iyadu muhiima oo la gaadhi karo wadadeeda la garanaayo ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey aayaddaas fa innamaa yasarnaahu bilisaanik in qur-aanka lagu fudaydiiyey waxa weeyaan afkaa iyo luqada nebi maxamed oo luqada carabiga ee fasiixa ah si muuminiinta loogu bushaareeyo gaaladana loogu cabsigeliyo cadaabka ilaahay waxau idhi in fara badan oo umamkii hore ayaanu halaagnay miyaad cid ka aragtaa ama shanqadh aad ka maqlaysaa waa maya xasanulbasri waxauu odhan jiray baaduu jamiican falam yabqa minhum caynun walaa ahar kulligood waa baaba'eenoo qofna kama hadhin cayn la arkayo raadna kama hadhin fa hal taraa lahu min baaqiya suuratulxaqa waa kii alla ku lahaa naf ka hadhay miyaad arkaysaa ree caadiya kuwii la halaagay fa asbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhum kadalika najzi lqowma almujrimiin waxay ahaadeen kuwa aan la arkayn guryahoodii iyo raadadka ka sii taagan dayrarkii iyo guryihii dumay mooyaane qof kale aan laga arkayn oon cidi ka noolayn sidaasaana mujrimiinta loo abaalmariyaa oo cuquubadu ugu dhacdaa allah waxau idhi afara'ayta baliiga waran alladii kii kafara ka gaaloobay biaayaatinaa aayaadkayaga oo wa qaala yidhi la uutayanna waa laysiin doonaa oo waa laysiin doonaa aakhiro maalan xoola ayaa laysiin doonaa iyo waladan ilmo adalaca ma wuxuu taalacdoo uu soo arkay alghayba ma waxa maqan iyo looxul maxfuudka waxa ku qoran buu soo daalacduu soo eegay am ittakhada mise waxa uu ka yeeshay cinda araxmaani ilaaha raxmaanka agtiisa cahdan ballan labada midna ma jiro dee markaa waa beentii oo waa la ciqaabaya kallaa ha ka jooga arrinku sidaa maahee sanaktubu waanu qori doonaa maa yaquulu waxa uu leeyahi waa lagu abaalmarin wanamuddu waxaanan ugu siyaadinaynaa lahu isaga min alcadaabi cadaabka xaggiisa waxaanu uga siyaadinaynaa maddan siyaadin wanarihuhu waxaanu ka dhaxlaynaa isaga maa yaquulu waxa uu leeyahay xoola iyo hanti iyo ubad waa ka dhaxlaynaa oo wayaatiinaa waa noo imanayaa fardan xaal uu yahay keligii macnaha intaanu ka dhex qaadno wuxuu sheeganayana aanu ka siibno ayuu keligii noo imanayaa watakhaduu waxay ka yeesheen min duuni illaahi alla sokadiya aalihatan kuwa ay caabudaan liyakuunuu si ay ugu ahaadaan aalihadu lahum iyaga cizaa sharaf kallaa taana daayo laysa alamru kamaa yazcumuun arrinku siday moodayaan maahee sayakfuruuna kuway aalihada ka dhigteen waa ka gaaloobi doonaan bicibaadatihim cibaadadooda oo waxay odhan doonaan maa kaanuu iyaana yacbuduun waabay dafiri doonaan annakana may caabudi jirin marka waa ka gaaloobi doonaan cibaadadooda wayakuunuuna waxaanay ahaan doonaan calayhim korkooda kuwii caabudayey calayhim waa caabidiintae didda kuwa ka soo horjeeda oo colku ah alam tara miyaanad arag nebi alla waamaanad ogeyn anna anaku arsalna shayaaiin shayaadiinta inaanu ku diroonu ku sallidnay calalkaafiriina kuwa gaalada ah korkooda tausuhum xaal ay kicinayso shayaadiintu gaalada oy xumaanta ku kicinayaan azan kicin oy ku boorinayaan oo ku dhiirigelinayaan falaa tacjal ha ku degdegin nebi allow calayhim ay calaa halaakihim halaagooda ha degdegsanin oo waxba ha ku degdegin oo ha dalban waayo inamaa nacudu waanu u tirinanaa un maalmaha iyo wakhtiga lahum iyaga caddan tirin wakhti baa ku socdo markuu gaadho waa la halaagi oo waa la qaban maalinna dhaafi maayaan wadkur xusnabi allow yowma maalinta naxshuru aanu soo kulminana almuttaqiina kuwii alle ka baqan jiray ila araxmaan ilaaha raxmaanka xaggiisa aanu usoo kulminayno wafdan xaal ay yihiin wafdi wanasuuqu waanu kaxaynaynaa almujrimiina xumafalayaashiina ilaa jahannama jahannamo xaggeedaanu u kaxaynaynaa wirda xaal ay yihiin kuwa naarta ku arooraya ama ooman laa yamlikuuna ma hananayaan dadku guud ahaan ashafaaca ilaa man mooyaane waa marka caam laga dhigo ama laa yamlikuuna ma hananayaan kuwa gaaladee mujrimiinta lasoo sheegay ashafaacata iyagu erga ma hananayaan oo mana ergayn karaan loomana ergayn karo oo alla wuxuu yidhi famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin kuwa ergeeye ergadooda anfici mayso dee shafaacadana qul lilaahi shafaacatu jamiica allah iskalo ilaahay cid u idmi mooyaane cid kale ergaynba mayso marka ilaa man ittakhada istinaa munqaticoo laakiin ha yeeshee man ittakhada ka yeeshay cinda araxmaani ilaaha raxmaanka agtiisa ka yeeshay cahdan ballan ka yeeshay hee dee yamliku shafaaca ka ilaahay agtiisa isagu ballan ka samaystay ee iimaan iyo camal saalixa sameeyey isagu ergo waa hananayaa oo ilaahay markuu u idmo wuu ergeyn karaa weeyi markaa qofka saalixi dee isaguna waa ergeyn karaa waana loo ergeyn karaa macnaha weeyi oo shaaficiye mashfuucu lahuba waa noqon karaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada araxmaanu ilaaha raxmaankii waxa uu yeeshay waladan ilmo laqad ji'tum alla ilaaha waxaad la timaadeen shay ah shay shaygaasoo iddaa culus takaadu samaawaatu samooyinku waxay ku siganayaan yatafatarna inay dildillaacaan minhu min ajlih hadalkaa afxumadaa ay ku hadleen darteed inay la dildillaacaan bay ku dhowaanayaan cirarku oo watanshaqu ay jeexjeexmaan alardu arlooyinkuna ay jeexjeexmaan oo watakhiru ay soo daataan aljibaalu buurihiina haddan iyagoo burburay ama waxa weeyaan dumid ay dumayaan darteed ay la soo daataan waxaasoo dhammi maxay ugu dhowaanayaan inay dhacaan andacow waa liandacow inay ugu yeedheen darteed lilraxmaani ilaahay raxmaankaa waladan ilmo oo ay yidhaahdeen ilmuu leeyahay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wamaa yanbaqii kuma habboona lilraxmaani ilaaha raxmaankaa uma habboona umana cunanto waana mustaxiil oo suurtagal ma aha an yatakhida inuu yeesho waladan ilmo in kullu man mid dhammaantii ma ahaanin kaasoo fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo walardi arlada dhexdeeda ku sugani ilaa hadduu ahaadase aati raxmaani waa mid ilaaha raxmaankaa u imanaya cabdan xaal uu yahay addoon laqad axsaahum ilaahay waa koobay oo wacaddahum waa tiriye caddan tirin wa kulluhum dhammaantood aatiihi mid walba alle waa mid u imanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fardan xaal uu yahay keligii ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey sayajcal waxa uu yeelayaa lahum iyaga alraxmaanu ilaaha naxariista ballaadhan lihi wuddan jacayl baa uu yeelayaa oo quluubta dadka ee dhulka kalgacal buu u gelinayaa dadka wanaagsan xagga sarena waa laga jeclaanayaa fa innamaa yasarnaahu qur'aanka waxaanu ku fudaydinnay uun bilisaanika afkaaga iyo luqadaada nebi maxamedow luqadaada carabiga ah ayaanu qur-aanka ku fudaydinnay litubashira si aad ugu bishaarayso bihi qur'aanka almuttaqiina kuwa alla ka baqa oo watundira aad ugu digto bihi qur'aanka qowman qolo qoladaasoo luddan dood badan wa kam in badan ayaanu ahlagnaa halaagnay qablahum iyaga hortood min qarnin ummado in badan baanu ummado hortood halaagnay ee hal tuxisu miyaad ka dareemaysa ood aragtaa minhum iyaga kuwii hore loo halaagay min axadin ay axada qof ka hadhay miyaad arkaysaa oo dareemaysaa aw tasmacu ama miyaad maqlaysaa lahum iyaga rigzaa wax shanqadh ama cod miyaad ka maqlaysaa waa maya siday kuwaasi u baaba'eynaynu u halaagnay unbaa kuwa dambena loo halaagay hadday halkaa maraan wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online